dabcan dee annaga dabeecadaha dalkeena iyo dadkeenu maanta ku sugan yihiin in la kala shaki qaba iyo in maxaan ku ihahdaa cabsi badan la qaba iyo waxyaabahaas oo dhami noloshay kamid yihiin wax hadda anagu aan aada uga cabsanayna ama shaki uga qabno maaha laakin dee dalka inaan iyo dadkaba inaan ka keenno shakigaas iyo cabsidaas oon kalsooni gelino dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego annagu waxaan wadnaa howl aan hore loo soo qabanin oo ah nidaamkii dawladuhu ay isu badbedelayeen oo xukunka iyo awoodda mar walba muxuu ahay loo bedelayay oo qofkii yimaada loogu wareejinayo oo kii baxaya oo si nadiifa ku baxayay oo haddii uu joogayana si sharciyad loo nadiifa uu ku joogayay laakiin dhaqamadii sanadihii ugu dambeeyey soo jiray inaan ka gudbinaan rabnaa dalka marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed waxaasina waa waxaan hadda anagu samaysanayno gacanteena aan ku samaysanayno maalin walba meel baan joognaa shalay meelaan joognay meelihii shalay iyo dhaqamadii shalay aan kusoo dhaqanay aada iyo aaday u fiicnaayeen lianna maanta meesha aan joognayna keenin laakiin maanta waxaa noo yaalla waxay tahay meeshii shalay meel kasii fiican inaan gaarno markaan waxaan rabnaa dawladnimada in gobolada iyo degmooyinka iyo banaanka ay dhinac ka gaarto oo lagu soo dhisaan rabnaa haddana xamar keliya inaan joogno oo xamar lee lagu dhisa ma aha degmaan tegaynaa haddaan tegi weyno gobol aan tegaynaa haddaan tegi weyno dowlad goboleed aan tegaynaa meeshii aan tegi karna hadba inay tahay oo xamar aan ka bixino dadka banaanka jira gobolada iyo degmooyinka degan inaan fursad siino oo ay codka kusoo biiraan waa gartay laakiin madaxweyne waxaan filayaa dee weli inaad tahay musharax madaxweyne oo labada kun iyo lix iyo toban aad doonayso inaad mar kale soo noqoto haddii lagu doortaba laakiin waxaa dad badan ay isweydiinayaan inay dhaqan u tahay madaxda afrikaanku inay maadaama ay awoodda marka ay ku fadhiyaan inay soo noqon karaan oo ay wax maroorsan karaan marka inay cadaalad dhacdo oo wax aadan maroorsan ama dowladda hadda jirta aanay gebi ahaanba wax maroorsan yaa xaqiijinaya wde maxaaban u maroorsanaynaba waaban joognaaye waxaanba u loobingarayn karnay oon dadaal badan u geli karnay aan sii joognaanba dadaal badan u geli karnaa oo aan ka shaqayn karnaa marka dee waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed kalsooni waxaaban leenahayba yani aniga waxaan ku baaqayaa doorasho iyo nidaam cusub hala galo iyadoo dad badani ay aaminsan yihiin in madaxweyne mar yimida soomaaliya aanu soo noqonaynin aniga inaan soo noqday inaan joogo iyo muhiimadda ma aha haddii inaan joogo aan rabana siyaabo kaloo badanoo inaan joogo aan ku raadin karaa jirtoon ku raadin lahayn aniga iyo dadka mas-uuliyadda haaya intaba laakiin de taas muhiimadeenu ma aha annaga waxaa muhiim noo ah waa dalka waxaa muhiim noo ah waa dawladnimada soomaaliya umaynan imaanin inaan boqortooyo dhisno soomaaliya di dhaqankii dictator dictatorshipka waa ka dhammaaday kuma soo noqonayo
kooxda al-shabaab oo qaarkood hadda sheegtay inay isis ku biireen dabcan waxaa jira in mararka qaarkood ay magaalooyin ama tuulooyin ay qabsadaan mararka qaarkood waxaa dhici karta in meel aan ka fogeyn magaalada muqdishoba ay joogaan oo dhowaan ay diyaarad ku dhacday oo la sheegay inay xataa diyaaraddii iyo dadkii saaraa iyo wixii saaraaba ay gacanta ku dhigeen marka ma isleedahay al-shabaab weli waa xoogan yihiin dhinaca kalena waxay caqabad ku noqon karaan xataa wadahadallada iyo wadatashiga la doonayo in dadka laga qaybgeliyo ee mustaqbalka soomaaliya
yacni annagu marna shabaab waa dhammaaday oo ma jira ma dhihin shabaab waa jiraa laakiin waxaan rabaa maalin maalmaha kamida waxaan u dabaaldegi jirnay degmada wardiigle laga saaray degmada daimeela laga saaraan u dabaaldegi jirnay oo gabdhaheenu ay ciidamada biyaha ka daba qaadi jireen oo dagaalka uu ka socon jiray maantana meelaha uu ka soconaya aad garanaysaa meel lagu yaqaano oo macruuf oo ay degan yihiin oo saldhigyo waaweyn kuleeyihiin maba la garanayo hawdkaas iyo dhulkaas soomaaliya ee duurka ah ee maxaan ku yidhahdaa cid ku jirta oo muxuu jadaas ku dhex jirtaa waaye marka in ay dhacyaan waxyaabahaas waa magaalada muqdisho iyo magaalooyinka waad garanaysaa meelaha ay joogi jireen iyo bil walba inta qarax ay samayn jireen iyo maanta meesha ay marayaan war nimanku annaga afka iyo mediaha ka noolaynayna ee niman nool ma aha waa niman tegay diyaarad duur karfa ah ku dhacday meel cidlaha ku dhacdayne cid bur mooryaan oo burcad oo geedaha iyo jadda ku dhex jirto daanyeerta duurka kula nool hadday kusoo hormartay dadkii afduubatay la carartay macnaha waa la daba joogaa ma aha inay mxua meeshaas sheekadooda ku dhamaatay marka shabaab waa tegay inay isis noqdaan iyo inay alqaacida ahaadaan iyo inay shabaab ahaadaan wax weyn ay samaynaysa malaha waa laga yaabaa dhibka dadka inay ay soo kordhiyaan beryaha ugu horeeya waa laga yaabaa inay maxaan ku irahdaa laakiin dadka soomaaliya yayna khaldin shabaab noqo ama qaacida aha alqaacida ahaw ama muxuu ahay daacish ahaw ciddaa doonta argahaw argagixiso anagu waa noo argagixiso wax kalaray kala leedahay malaha dadka iyo dhulkana dhulka dadka iyo iyo argagixisada dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya soo harayo xaaqinka iyo dhulka dhulkaa soo hara xaaqinkuna waa dhamaadaa argagixiso waa xaaqin wuu dhamaanaya ilahay idinkiis weliba mar dhow wuu dhamaanaya dii ala yidhaha